wanaagsan guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee somalilan ayaa soo saaray go'aamo ay wax kaga bedelayaan habraacii ay ururada u marayeen isu soo baxyada taageerayaashooda madaxda taabacsan iyada oo tirada dadka laga rabo ururada gobolka sool ay la dhimay intaasi oo ay ururka ururada qaarkoodna arrintaas si weyn uga hadleen hargeysa warkan waxaa ka soo diray qadar maxamed cakulle guddiga ururada siyaasadda somalilan ayaa isbeddel ku sameeya habraaca ururada ay u tala galeen waa kan afhayeenka guddigaasi mukhtaar cabdijaamac oo warbaahinta u sheegay meelaha ay wax kabeddelka ku sameeyeen habraacan iyadoo ku jira diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku ka duulayso qiimayntii guud ee ay ku samaystay hanaanka hawsha tirinta iyo xafiisyada uga fushay gobollada awdal maroodijeex iyo saaxiib markaan isla xaqiijinay inay jiraan arqalado ka muuqda qaabkii ay u dhaceen hubinta madax ka tirinta ee gobolka awdal maroodijeex iyo saaxil iyadoo ujeeddadu tahay in la tayeeyo nidaamka hubinta tirinta kunka qof iyo xafiisyada ururada siyaasadda waxay ku jira diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku soo saareen habraacan kow waxaa la farayaa dhammaan ururada siyaasadda xubnaha ay doonayaan in madax ka tiriska loogu sameeyo inay ku urursadaan goob leh dayr waxaana reeban in tirada lagu sameeyo goob furan nambar labo waxaa la joojiyey nidaamkii kala horraynta ee hore loo adeegsanayay waxaana qaabka kala horraysiintu noqonaysaa in hal mar la israaciyo tirinta goobaha masaafa ahaan isku dhow nambar saddex hawsha tirintu waxay si toos ah u bilaabmaysaa sagaalka subaxnimo waxaana la farayaa dhammaan ururada siyaasaddu inay diyaar ahaadaan saacaddaas namber afar wakhtiga tirinta waxaa la joojinayaa bixidda iyo soo gelidda koonta la tirinayo namber shan xilliga lagu dhex jiro tirinta guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku waxay tirada xubnaha joojinaysaa gobollada togdheer iyo sanaag markay maraya markay marayso tiradu kun qof halka gobolka sool tirada lagu joojin doono afar boqol oo xubnood marka la marayo afhayeenka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somalilan mukhtaar cabdijaamac ayaa tilmaamay ciddii u hoggaansan weyda ee ka mid a urur siyaasadeedyada somalilan waxa ay la kulmayaan namber lix urur siyaasadeedka baalmaro qodobada kor ku tilmaaman waxay ku jira diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku u diiwaangelin doontaa inaanu raacin nidaamkan sidaas darteedna suurogeli mayso in la tiriyo qaar ka mid a ururada siyaasadda ayaa ka hadlay dareenkooda la xidhiidha wax kabeddelka lagu sameeyey nidaamka ama habraaca madax taabashada ee kunka qof waa kan guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka salabaan ciise xagle toosiye oo aan weydiiyey sida uu arko tallaabadan waxaan aaminsanahay oo filayaa inay kolleyba tahay arrin muhiima waxaanan rajeynaya sidoo ugu dhaqsaha badan leh inay dadka ugu sharaxaan wax kasta oo ay tahayna kolley annagu waanu soo dhaweynaynaa ma doonayo inaan anigu u muuqdo nin gobolka dadka ka xiga oo leh anigu lixda gobol baan u simanahay way ii siman yihiin ururkana lixda gobolba taageerayaal buu kuleeyahay go'aankaas maxaa sool saa loo yidhi anigu kuma doodayo guddida waanu aqbalay geesta kale urur siyaasadeedka barwaaqo ayaan isagana weydiiyey guddoomiyaha ururkaasi dhigta maxamed cabdigaboose sida ay u arkaan wax kabeddelka ay guddidu ku samaysay habraacii hore intaan su-aashaas warka jawaabin waxaan halkan jeclaan lahaa inaan taasi ugu gudbiyo qaraabadii eheladii iyo guud ahaanba ummadda somalilan geeridii naxdintan adesaaka ku timid madaxdaqameedka culus axmed xaaji xuseen deegaanka maaragtay qoyto de arrin naxdin lala ahayd waxaan ilaahay uga baryayaa inuu maaragtay jannadii ka waraabiyo taa haddaan kasoo gudbo wallahi guddigu de macluumaad badan hayana hawadood baa ku kalixi kara inay arrin ka guuraan oo arrin kale u guuraan arrintaana waxay u arkeen inay dal tahay waxayna u arkeen inay culayska faraha badan ee ururadu ay soo qaadeen ay ka ay ka yareeyaan way uga shiiqeen deegaanka maaragtay qadarin fara badan ay sameeyeen marka anaku urur ahaan haddii la yareeyo haddii la badano kalsooni buuxdaan isku qabnaa waanse ku hambalyeynanaa go-aan kastoo ay qaateenna waa ku faraxsanaa waa ogolna qadar maxamed cakulle v o a hargeysa